الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأماجد الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان ما غرد المشتاق بالأسحاق وسلم تسليما كثيرا وبعد baab licaan waa baabkii licaanka la odhan jiray licaanka waa baab lagu sheego nikaaxa dhexdiisa ama lawaaxiqda طalaaqa mushtaqu min allacni wa huwa dardi walibcaad meesha uu ka yimi marka la eego dee licaan lacni baa laga keenay allacn nacdashana allah inaga fogeeyo waa naxariista ilaahay oo laga fogaado licaan waxaa loogu tilmaamay sidaynu arki doono labada qofe xaaska ahi midibaka kale ayaa erey u isticmaalaya nacno iyo qadab ana calayhi lacnat allah iyo qadab allah tacriifkiisu baabkan marka laaga xagga sharciga waxaa lagu tilmaamaa shahaadaat muakadaat biaymani min azawjayni maqrunati bilacni aw qadab waa dhaaro afara ta shanaadna ay tahay nacdal iyo qadab oo ninkiina uu nacdasha isticmaalayo gabadhiina ay nacdasha isticmaalayso si kale haddaynu dhigno ama tilmaantiisa ninkiiba xaaskiisii waxa uu ku tuhmayaa ama uu ku arkayba wuxuu ku arkayaa tuhmaad baha wuxuu ku ogaaday iyadoo sinaysanaysa ayuu ku arkay marka wuu soo cawdo wuxuu yihi dee arrintanaa dhacday waxaa la leeyahy ama caddeeyo afartii markhaati keen haddii aad afartaa keeni kari weydana dee baabkii licaanka ayaad u guuraysa waa haddii waxani uu jiro wey sababtuna waxayd nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi gabadhaydii waxaan arkay iyadoo sinaysanaysa maxaa yeelaa dee wuxuu ihi markhaatibaa laga rabaa wa ilaa xadun calaa dahri haddii kale waa lagu garaacayaa siddeetankii jeeda le xadulqadafka lagugu dhufanaya iyada oo dee qofku markuu arko gabadhiisii oo laga sinaysanaya ma markhaatiyaal buu suuqa u doonaa bui soo sii kala carari maayaan miyay kuu fadhiyaan intaad mid eega soo soo raadinayso war waxaa iska dhaafo markhaati keen buui annagu markhaati baan ahayn ayaan doonaynaaye haddii kale waa lagu xadaya furdaamintana ilaahay uu soo rogay aayaadkan aayadda lixaad iyo suuratu nuur bilowgeeda aayadda afraad lixaad waaya marka xalkii wuxuu noqday in ninkii afar jeer uu ku dhaarto naar ilaahay maro waxaanu leeyahay sida aayadduba ay tilmaamayso marka shanaad buu leeyahay cadhada ilaahay baa dushiisa ahaatay buu isagu odhanaya haddii aan gabadhaa been ka sheegayo oon been ku qadfayo markay caynkaa arrintii noqoto isaga xeer ciqaabeedkii xaddii wuu ka dhacayaa iyadiiba xaddii kusoo jahaysanaysaa markaas iyadii haddii ay qirato dee xaddii baa lagu fulinaya ay dhaaran weydo hadday ay dhaaratana waxay ku dhaaranaysaa afar jeer inuu beenaalayo aniguna aan run sheegayo marka shanaad bay leedahay cadhada qadabka ilaahay dusheeda ha ahaata bay odhanaysaa kolkaana sidaa waxaa kaga hadhaysa iyadana xeer ciqaabeedkii lagu dhufan lahaa ee sinada marka isagiina sidaa u dhaarto iyadiina ay sidaa u dhaarato nacdashaa la isticmaalo meesha waxaa ka soo baxaya da inay kala furmaan ilmihiina isaga uu ka beri noqdo haddii meesha ilmi jiro oo ur jiro oo iyada u raaco baabkan waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam saasaa lagu isticmaalay saynu axaadiista ku arki doono innaga laakiin dee maadaama xeer ciqaabeed sinoo la fuliyaaba aanay jirinba oo dadka qaarkood aanay dhibaato weynba agtooda ku lahayn ama xaddan oo la fuliyaaba aanay jirinba dee wuxuu noqday waxaan maxkamadaha dhexdooda lagaba aqoonin oo dadku ay la yaabayaan licaan marka la ydhahaba lacaanku muxuu yahayba de xaddii oo la fulinaya iyo xukunkan oo la qaadayaanay aragba dadka way arkeen balood la qaadayo fodhi bay fodhiho casayntii loo eegayo iyo cadayntii laakiin licaan dee la qaadaya may arag sana xaddii baan lama fulinaynin iyo baabkii xuduudda wixii loodhan jiraa grina marka licaanku waa kaa sawirkiisa ama tilmaantiisu waa taa weeye mashruucna wuu yahay qur-aanka sunnaha ijmaaca intaba waa ku sugan yahay oo aayaadka u horeeya suuratu nuur ayaad ka ka arkaysa waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati bilah saas weeya afar jeer ha dhaarto ilaahay ha ku dhaarto marka shanaadna nacdasha ha isticmaalo xikmadda loo isticmaale baabkan loo jideeyey ila wuxuu dhex maraa un licaanka waxaa la yidhaahdaa laba qof oo isqaba cid kale looma isticmaalo waxaa loo jideeyey waa furdaanin loo sameeye zawjkii ama ninkii sayga ahaa furdaanin loo sameeye weeye oo inta badan ninku xaaskiisa sina kuma sheego hadduu miyir qabo caadiya waayo wuxuu dareemayaa ceebta iyada soo gaadhaa isaga iyo carruurtiisana inay soo gaadhayso nin weyn oo afka kala qaadoo maxkamadii yimid oo yidhi heblaayo way sinaysato anaa arkay ninkaasi balaayo arkay ninkaasi wax sahlan ma arag dagaal shidaad wuxuu yihi arigu wuxuu ka didaan ana ka didaye ninkaasi waxbu arkay sidaa darteed dee hadalkiisiina lama qaadanayo markhaatina ma hayo marka dariiqad uu iskaga furdaamiyo ila qadafka qofku uu qof caadiya qadfo iyo qadafka uu sawjadiisa qadfo ama sinaduu qof kale ku arkay iyo taxaaskiisa uu ku arkay way kala duwan yihin ta qof kale uu ku arkay dee qofkaa kale unbaa dambaabay laakiin taxaaskiisa uu ku arkay ilmaha ka yimaada isagu raacaya mushkiladay keentaa isagii bay daba socotaa oo abtirsimadii ubadkaa waladusinaha isagu raacaya sidaa daraaddeed baa ayaa dariiqadan loo jideeyey uu iskaga reebi karaya ilmihii meesha soo bixi lahaa ilan iyada wuu furiba lahaaba hadduu afgaran waayo cifadeeda hadduu garanba waayo wuu iska furi karaye ilmahan meesha dariiqadu iskaga furdaamin lahaa weeye lacaan kale maan dhalinoo qura arrinkii ku socon maayo ee waxaa la rabaa dariiqaduu iskaga reebi lahaa marka lacaankani waa taas wey marka xikmaddii waa taas oo waladkaasi waladusinaha ee isaga u abtirsan lahaa isaga oo og inaanu dhalin dariiqadu ku reebi lahaa wey mar labaad waa dariiqadu xeer ciqaabeedkan iskaga reebi lahaa xadulqadafka ah taasi kolkay timaado haddiiba ka soo qaad isagii uu been sheegayo iyadiibaa marka xadulqadafkii dariiq xaddii sinada wixii ay iskaga reebi lahayd buu markaana noqonayaa licaan oo janiskiiba iyadana xaggaa laga siiyey hadduu isagii run sheegayana janiskaasu helay hadday iyadii run sheegaysana dee xaddan sinada ee markii uu dhaartay kusoo jahaysatay waa waxay iskaga riiba iskaga reebayso ila waba laga yaaba inay iyadu run sheegaysabe oo mar walba isagii run ma sheegaya taa weeye xikmadduna waa taa dadka kale aan loogu furin janiskane labadan qofun loogu furay waaya marka tacriifkiisu waa kaa xukumkiisuna dee waxa weeye waa inuu ninkii markaa waajib ku yahay inuu iska beri yeelo ilma aan u dhalin iyo qofkan aan cafiifka ahayn en dhowrsooneyn siduu iskaga reebi lahaa waa taa qur-aanka ilaahay ugu jideeyey suuratu nisa bilowgeeda xikmadiisana waynu sheegnay nataaijkiisa iyo waxyaabaha ka dhalanaya tallaabadan marka la qaado licaanka ah waxaa ka dhalanaya furqatun muabada labadan qofin caqaskooda uu go-o si utomaatiga ama toosa ayuu ugo-aya markaa dhaarta la dhameeya way kala furmeen waa furqaasini meesha la nacdashaa la isku isticmaalay madaafiicda culus meel la wada joogi kara maaha waa loo kala qaxaya midda labaadee ka soo baxaysa waxa weye weladkan isagii uu ka hadhaya iyadu raacaya ina hebe lama yidhaahdo ina waxaa la odhanaya ina heblaayo ayuu markaa noqonaya ilaa culimada qaarkood ay gaadsiiyeen dee laba shee qofku labada qof hadday dee adduunkaba tagaan ee aakhira isguursanayaan labadii xaaska isu haya kuwa ilaa aakhirana way kala hadhayaan waaya ifkun baynu ka hadlaynaa imika waa nataa'ijkii nataa'ijka waxaa ka soo bixi doona sidaynu arkayno inaanu wax xuquuqa waxba weydiisanayn ama meherkii aanu ka daba tegayno had iyo jeer baabka fasakha marka la eego haddii ceebtu xaggeeda ay tahay sababta fasakhu ku yimi dee meherkii way waayi jirtay gabadhu imika kuma dacweeyo ma odhanayo waxaanaanu ku kala tagnay sinadaa ay samaysay kor haddii ay tahay waladkiina iga hadhay meherkii ha ii soo celiso ma ma jirto taas waynu arki doonaa xaadiid nataa'ijka kuwayaalahaasa ka mid a waaya waktigii nabigana u dhacay calayhi salaatu wasalaam sidaynu axaadiidta ku arki doono lacaanku ag ah can ibni cumara radia allahu canhuma qaala sa'ala fulaanu nin baa su-aal nabiga weydiiye faqaala wuxuu yihi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow ara'ayta waxaad ka warantaa low wajada axaduna imra'ata low wajada axaduna midkaya hadduu helo imra'atahu xaaskiisa calaa faaxishatin iyadoo oo foolxumo ku sugan sinaysanaysa kayfa yasnac siduu samaynaya iyadoo sinaysanaysa hadduu arka muxuu samaynayaa bal ka war dalaaya alla tusage in takallama hadduu hadlo takallama biamrin cadiimi balaayo weyn baa ayuu ku hadlaya wax weyn baa ka soo baxay afkii wain sakata hadduu aamusana sakata calaa mili dalik kaasoo kale ula aamusan yahay balaayo weyn ayuu la aamusaya hadduu hadlona waa hadalbaas hadduu aamusana waa aamusbaa falam yujibhu nebigu muu u jawaabina wuu ka aamuso falamaa kaana bacda dalik intaa kadib markii waktigii laga soo wareegay xoogaa falamaa kaana bacda dalik xoogaa waktiga kolkii laga soo wareegay ataahu nebigu u yimi kolkii hore nin buu ahaa oo nin buu ka sheekeynayay macnaha isagaa nin kale ka dhigay markuu xoogaa laga joogay inbuu haddana nebiga kusoo labar noqday ninkiio faqaala wuxuu yihi ina aladii saaltuhu an sa'altuka canhu ninkii aan ku weydiiyey ama ina aladii arrinkii sa'altuka canhu arrintaan ku weydiiyey balaayadii aan kaa su-aalayay qad ibtuliitu bihi anaabaa laygu salidayba waxaan ana igu dhaceen qad ibtuliitu bihi anaa lagu ibtilayey فأنزل الله إلahay baa wuxuu soo dejiyey الآيaaتi في suuرaة النوr aيadaha suuرaة النوr qaybteeda hore ku sugan bilowgeeda ee ka hadlaya xukuمka لcاan kuwaasaa ilaahay uu soo dejiyey waay macnaheed waxa wy jawaabtii ilahay baa ka xil qaaday rasuulka salى الlahu عalayه وasaلم فتلاahuna عalayhi ninkii buu ku dul akriyey nebigu wawacadahu wuu wacdiyey wawacadahu wacdi buu u jeediyey si aanu midkooda been ugu dhecin wadakarahu ilaahay buu xusuusiyey wa akhbarahu wuxuu u sheegay ana cadaaba addunya cadaabkan adduunyadu ahwanu inuu ka sahlan yuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira cadaabka aakhira wuxuu leeyahy war beentan haddaad sheegtay iska qiro cadaabka aakhira darane been abuuradka jooji qaala markaa wuxuu hi laa lagama yaabo beena ma sheegaya waladii ilaahay baan ku dhaartay bacataka bilxaq xaq ugu soo dirae maa kadabtu calayha kama been sheegayo kuma been abuuranayo wax beena kamaan sheegin xaaskayga waxa waan arkay uma dacaaha nebigu iyadiibuu u yeedhay markuu arkay inuu kani soo ligan yahay fawacadaha wuu wacdiyey kadalika sidoo kale ilaahay buu xusuusiye akhiro xusuusiye wuxuu leeyahy iska qiro sinadaasi haddii aada qabto qaalat waxay tihi laa lagama yaabo waxaa ma qabo waladii bacataka bilxaq ilaahay xaq ugu soo diray baan ku dhaartay innahu ninkaygaas lakaadib been buu sheegaya waa beenaale fabada'a birajul ninkiibuu ku bilaabay wuxu de wax kale ma harina waa isnacdo waa isla nacdaltankii une dayse soo taaga birajul ninkiibuu ku bilaabay fashahida arbaca shahaadaati billaah afar jeer buu ilaahay ku dhaartay uma sannaa bilmar'a ruuxii dumarka ahayd ayuu ku labeeyey sannaa bilmar'a gabadhiibuu ku labeeyey o wuxu yidhi hadal adiguna bilow uma faraqa baynahuma labadoodii buu kala kaxeeyey kala magaalaysta buu hadaba meesha waxba isuguma keen harine walaba kustahaaga xamaalo faraqa baynahuma ilmaan jirin haddii ilma jiranana qaalo wey rawaahu muslim saasuu tilmaamay xadiidkaasi waa sawirkii iyo muuqaalkii uu lahaa waxaan la yidhahda licaam kitaabkaan waaye qur-aanka ha marka halkaa waxaynu ka arkaynaa inay habboon tahay sidaa uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam wacdi dadkii in la wacdiyo labadan qofe waxaan uu ka soo fulay ilahay baa wuxu hi aayadda markaynu argno waladiina yarbuuna aswaajahum kuwa dumarkooda ku ku ganaya sinada walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum naftooda mooye markhaati kalena ma hayaan fa shahaadatu axadihim midkood markhaati waxa u noqonaya arbacu shahaadaati billaah afar jeer buu ilaahay ku dhaaranayaa inahu la min asaadiqiin inuu ka mid yahay kuwa runta sheegaya afar jeer buu qiraya ashhadu ley waalkhaamisatu marka shanaad wuxuu odhanaya ana lacnat allahi calayhi cadada ilaahay inay dushiisa ahaatay in kaana min alkaadibiin hadduu kamid yahay kuwa beenta sheegaya kuwa beenta sheegaya haddaan kamid ahay buu leeyahy cadada ilaahay sidaa ha igu noqoto buu odhanaya isku soo jeedin kari mayne wayadra'u canha alcadaab iyadana markaa cadaabkii waxaa ka deerifaynaya an tashhada arbaca shahaadaatin billah afar jeer inay tidhaahdo ashhadu billah ashhadu billah inahu la min alkaadibiin inuu kamid yahay beenaalayaasha inuu kamid yahay beenaalayaasha afar jeer bay ku celinaysa waalkhaamisa marka shanaadna waxay leedahay ana qadab allahi calayha cadhada ilaahay inay dusheeda ahaatay bay odhanaysa dushayda ha ahaatay cabiraysaa markaas in kaana min asaadiqiina hadduu runta kuwa runta sheegaya kamid yahay waa beenaale kuwa runta sheegaya hadduu kamid yahay cadhada ilaahay saa ha igu noqoto bay odhanaysa marka halkaa waxa aad ka arkaysaa saddexda aayadood aayadda lixaad toddobaad sideedaad ilaa sa sagaalaad afarta aayadood baa ka warramaya xukunkaa licaanka imika aynu marayno waayo saasuu nebiguna u fuliyey u dabiqay oo ugu camal falay marka waa sifadii licaanka ayaynu halkaa ku aragnay wuxuna wuxuu ku saabsan yahay waa faaxisho iyo sino waa dariiqa uu ninkii kaga takhallusayo waa dariiqo gabadhiina haddii lagaba yaabo inay run sheegayso oo ay iskaga reebayso laakiin macnuhu ma aha macnuhu ma aha mar kasta oo ninku gabadha uu qadfo inay iyaduna jawaabtan bixinayso mar kastoo isaguna beenuu ku qadfo inuu tan un isticmaalayo maaha waxa weeye qofku hadduu been sheegayo nebigu waa kanle war ka noqo ka joog lacaanku xaaraan buu ka yahay hadduu been sheegayo xaaraan buu ka yahay waxaana cuqubiina way ku dhacayaan ilaahayna wuu ku cadaabaya aakhiro hadduu run sheegayo unbaa loo ogolya hadduu been sheegaya waa ka xaaraan waa dhaar unbe dhaarta goormaa qofka loo ogolaa wax dhibaatayna aanay ka iman jirin dee markuu run sheegayo waa dhaar un saa ufahan macnaheedu maaha in qofkii labadii qofba kana isticmaalayaanoo wax furanay waxay u furantu markuu qofku saxayay sidaasuu nebigu tafriiq ugu sameeyey marka dhaartiina waa in la adkeeyo sida ka muuqanaysa waa in wacdi badani jiro waxaa lagu adkaynayaa bilwasfi wa bilmakaani wa bizamaani wa biljamaaca intaba waa lagu adkaynaya tuqalladu lyamiin dhaartan waxaa lagu adkaynayaa sifa la siiyo oo wacdi baa la siinaya wacdi kulul yulqaa ilayhim yulqaa ilayhima khudbatu naariya khudbad dhaqaajisa dareenkooda waa in loo jeediyo qaadig u jeediyo waxaa lagu adkaynaya jamac lasoo ururiyo oo la ydhaha halkan barisa soo taaga inay inuu yakyaqsoodaan waxaa lagu adkaynayaa makaan misli jaamacana la keenaya halkan ayaa lasoo joojinaya waxaa lagu adkaynayaa wakti bacda alcasarka jumcaha lasoo tubaya xalla waxaasoo balaayo ah baa ayaa lagu soo ururinayaao qaar lagaga xishoodsiinayo qaar lagaga nexinayo qaar hadday been sheegayaan inuu laga didinayo intaasaa lagu adkaynaya marka baababka kale baabkani wuxuu kaga duwan yahay waxaa wada socda dhaartaa iyo nacdashaa dhaartu waa meel ay soo noqnoqonayso wey ashhadudani waa dhaar unbay sheegaysa inta badan waxa ay ahaan jirtay qofka ana albayinata cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankara wahuna qulibat alaymaanu min almuddaci wlmunkar dhaarta waa makhaatiga waxaa laga dooni jiray muduciga madacalehigana waxaa laga dooni jiray dhaar imika labadiiba dhaar baa loo dhiibay waa baabkani baababka kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxaa lagu bilaabayaa dhaarta ninka iyadiina waa lagu sii xigsiinaya iyadii waxaa lagu isticmaalay lafdiga qababka qababkaa kasii xeel dheer cadhada waa cadho culus leanna waa laga yaabaa tuhmaada inta badan xaggeeda u yaro ciirsan marka halkaa waxaynu ka arkaynaa qofku markuu wax sheegayo waxaynu xadiid ka faaidsanayna usluubkan uu ninku nebiga su-aasha weydiiyey marka la eego haddii wuxuu wax fool xuluu yahay oo qofka iyo qoyskiisa iyo ehelkiisa ku saabsan waxba inaanay daruuri ahayn waxa iyo waxa iyo waxaasa igu dhacay inuu idhaahdo maadaamuu jawaabtii qofkii caalimkaha ka heli karayo ama aqoonta waxaan u lahaa inuu idhaa nin baa caynkaa sameeya ama gabadh baa caynkaa samaysa ama qofka caynkaa sameeya ka waran iska macquulsan soomaalidu ku imanaya waxu kule nin baa gabadhiisii furan saas u bal ka war ama nin baa waxaa iya waxaa sameeyey waa isaga calaitiin marka tajriid buu iska samaynaya qof kalu iska dhigaya siduu ninkaniba isticmaalay marka dambe laakiin arinku uu noqdo tafaasiil dheeraada in loo baahde uu ribado ee shaksiga uu taabanayo xaquu qofku uleeya inu isaga weydiiye isaguna qorso tacriib baa la ydhaha waa la yar maldahaya waxaa halkan inooga muuqanaya xikmadaha qur-aanku saddex iyo tobanka sanadood uu isaga soo dabadegayo mid kamid a oo ah dhacdooyinka inuu ka jawaabayo qur-aanka dhacda imanaysa nebigu wuxuu kaga jawaaba aanu garanayn calayhi salaatu wasalaam markiiba jawaabteeda ilaahay baa la soo gaaraya subxaana datan oo kale isagiiba isagu aamusan oo markaa sugaya in ilaahay u waaxyoodo fooli hadday timaado dee waxba lama qariyo kol haddii ceebahani yimaadaan hebel lama ceebeynayo iyo waxba yaan laga sheegin iyo waxaasi ma jiro maxkamadda iyo garsoorka horteeda warka waa la caddaynaya waayo masale sharciga ku xidhanta qofkii mustaqbalkiisay saamaynaysaa sidaa darteed bay tahay in lagu xisaabtamo wixii la caddeeyaba waxaynu halkan ka fahmaynaa xagga sharciga marka la xukumayo dee daahirkunbaa lagu xisaabtamaya wixii muuqda nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka intaa ka muuqanaysa waa kaa fatashayeene waar haddaad run hadday run sheegaysa haddaad adigu been sheegaysa mu waxba muu dhiibin maaragtay wax qalbigooda ku jira iyaguwa mu jawaaba ilahay baa taa ogso وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاla للمتلاaعنayن labadii qofe isla nacdaltamaya ninkiiyo gabadh ahaa wuxuu nebigu ku yihi markuu waaninayey xisaabukumaa calى allah war ilaahay bay xisaabtiinu saaran tahay isagaa idin xisaabinaye axadukumaa kaadib midkiin waa beenaale war waxa la hubaa inaydaan wada run sheegaynin ee midkiin uu been sheegayo taa waa la hubaa laa sabiila laka calayha wadda uma lihidmi laa sabiila laka wadda kuuguma sugnaanin calayhaa dusheeda dariiqo aad kusii haysataa ninow ma jirto laa sabiila laka calayha wadda kuuma furna aada gabadhan kusii qabtaa wey qaala wuxu uhi yaa rasuula allah maali maa lii iyo maali midna nooc waxaa loo yar samaynayaa takfiifa midna noo nooc tal talkiida takliida shwaya maali iyo maali maali maxaa igu dhacay wey maalina waa xoolahayga marka calaamadujaalku waxay sheegaysaa xoolahaygii ka warran maali kayfa yakuunu oo fal tucطinii hiya dee haysiisa xoolaha iga baxay islaanta faqaala nebigu wuxuu ihi in kunta sadaqta calayha haddaad ku run sheegtay oo waxaad sheegaysay runaha fa huwa maalkaasi waxay u qaadatay bima staxlalta min farjiha waa wixii aad cawradeeda ku xalaashato xaasbay ku ahayd bima staxlalta min farjiha dee cawradeeda waa wixi aad ku xalaashato meherka dee showtaad iyadiiba ugalmootay maxay isleedahay wain kunta kaadiban calayha haddaad ku been abuuranayso oo waxaanaad ku sheegtay aanu jirinba fadaaka maalkaas abcadu laka wuu kaa fogya minha xaggeeda waxaad ka heshay iskaba daada balaayo kan weyn waxaad ka doonaysaad ku dhacdayba fadaaka abcadu laka minha waa shay aada iyo aada kaaga fog inaad xaggeeda wax ka hesho mar haddaad beenba ka sheegtayba dee qofkan xurmadiisibabaad meel kaga dhacday xoolaba daada saas wuu ugu jawaabay ninkaa riwaayadan intaasay siyaadisay mutafaqan saasaanay tahay o dee labada qof midun baa run sheegaya ka kalena kollay beenun buu sheegaya sharcigana daahir naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir wixii sirahe qarsoon ilaahay baa yaqaan rasuulkuna ma oga maragna ma oga wixii ilaahay qofka qalbigiisa uu ka sheega un mooyaane sidaa daraaddeed baa wuxuu lahaa antum taktasimuuna ilaya walacala bacdakum an yakuuna alxana bixujati min bacdi faaqdiya lahu calaa naxwi maa asmacu minhu war waxaa laga yaabaa inaad dood iila timaadaan oo kale aftahansan tihiin markaa qofkaan wuxuna wax ku xukumaya waxaan dhegaysanayo dacwadaan akriyaya haddaba qofka aan uxukumo xaqaan u lahayn aqdacu lahu qidcata min annaar dee naarun baan uxukumaya ama ha qaata ama ha ka tago xukunkaygu uma xalaalaynaya halkaa licaanka nasaa-iska ka soo baxay waxa weeye inaan gabadhii wax xoolaah laga dooni karaynin haddii loo hayo waxeedii oo ninka ay kulahayd aanu ka deerisayn karaynin uu siinayo oo meherkii mama saamayn kuma laha meherka sidii fasak oo kale waxaynu ka faa'idaysanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul mukarama oo ilaahay fadli uu siiyey ha ahaado wa kaana fadlu llahi calayka cadiima laakiin waxa qeybka la idhaahdo waxba kama ogaa walaw kuntu aclamu lgayb lastaktartu min alkhayri wamaa massani suu wixii qaybahe maqan haddaan wax ka ogahay nebi maxamed oo dadka waxaad u sheegtaad ku tidhaahdaa war wixii qayba waxba kama ogi haddaan wax ka ogaan lahaa wixii qaybahe maqan dee khayrki iyo sharkan kala baandhayn lahaa oo aan kala sooci lahaa oo khayrkuunbaan badsan lahaa wixii sharana waan ka gaashaaman lahaa wixii wax dhibaatayba iguma dhaceenba haddii aan wixii maaragtay wax ka ogahay dee qaybkii baana waxba ka ogeyn wuxuu ilaahay usheega mooyaane ilahay baa wuxu uhi caalimu lgayb falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ilaa man irtadaa min rasuul cidda uu raalli uga noqdo oo rasuulah ayuu qeybka ilahay wax uga sheegi karaa marka waa wixii uu ogaado nebigu ama qof qalbiga uu ku haya ha ahaado ama wax kale waxa weeye wax ilahay u sheegay wacan anasi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yihi laba qof isagoo faallaynaya oo uu ku kala kaxeeyey licaankan oo ilmana uur isu lahaa gabadh uur lahayd ayaa nebigu faalleeyey markii qaraarku dhacay buu faallo ka dabageeyey faaqidaad dabeedna wuxuu ihi absiruuha bal hadda sii eega oo fain jaaat bihi gabadhani hadday ilmaha la timaado fain jaaat bihi gabadho hadday ilmaha dhasho abyada sabban abyada isagoo nin cadah sabban macnaheedu waxa weeyaan tima jiricsan tima hindiilaa wey isagoo tima hindiilaa fa huwa lizawjiha ninkeedaa leh macnaa ninkanaa dhalayoo ninkanaa muuqaalkaa leh wain jaaat bihi ilmaha hadday dhasho agxala isagoo indhakuulan jacdan tima adag fa huwa liladii kiibuu u sugnaaday ramaahaa bihi uu ku galay ramaahaa bihi uu ku sheegay ninkan uu ku sheegay yihi wuu ka sinaystay xaaskayga kaasaa dhalay bal haddaba usii yaro dhambagala buuli marka wax xukunoo ku tacalluqaa ma jiro wax kaloon dariiqadan sharciga ahayn oo nebigu uu ku samayn karaana ma jiro ila wadadan ilaahay uu dhigay cad baa la maraya waa loo sii dhabogalay oo dabeetana sawirka kan dambe ee uu sheegay isagoo ilmihii labu dhashay wuxuu dhalay agxala jacdan markaasuu dabeedna nebigu yihi haddaanu sharciga ilaahay jirin anigii iyada waxbaana dhex mari lahaa ciqaabeed baan ku fulin lahaa wey laakiin sharciga ayaa lagu soconaya daahirkiisa marka sheekhu uu iska dhaafay gabadha magaceedii ninka lagu sheegay magaciisii ka kale magaciisii masalada sharciga ah intii khusaynaysa nusuusta ayaad arkaysaa isagoo asturaan uga jeeda inuu soo qaatay laakiin dee riwaayooyinka mudawalka ah saxaaxeynka ku sugan magacyadooda waad ka wada akriyaysaa sidaa sharxuba kuu sheegaya waaya lawlaa maa madaa min kitaab illaahi lakaana lii walahaa shan qur-aanku sidaa uu sheegay haddaanay jiri lahayn anigiiyo iyada waxbaana dhex mari lahaa waan ku fulin lahaa xeer ciqaabeed halkaa waxaa ka muuqanaya in la tixgelin karo ama lagu xisaabtamayo nooca la ydhaha kiyaafada kiyaafada waa arrintii ahayd dhiiggan imika la baaro ee dadka abtirsiimadooda iyo say isu dhalaan laga eego ayaa berigii hore laga eegi jiray malaamixooda labada qofa isdhalay dad baa yaqaanay kuwa isdhalay iyo kuwa aan isdhalin qofka waxaa loo yaqaana luqa alcarabiya qaais baa la odhan jiray marar badanna sharciga waaba lagu xisaabtami jirayba nebiguna wuu ku farxayba calayhi salaatu wasalaam usaamatu bnu zayd iyo inankiisii iyo aabihii zayd oo meel wada hurdo cagahoodu ka muuqdaan meel ayuu qaaiskaasi soo maray khabiirkaa dadku sida isu dhalaan yaqaana marka waa kii lahaa ina haadihi alaqdaama bacduha min bacd cagahaasi waa rag isdhalay baa meeshaa wada jifa buui markaa wuu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalam sharci ahaanna mararka qaarkood kolkaan dariiqo kale lahaynin oo kasii fudud waa wax la isticmaali karo waaya waxaynu halkan ka garanaynaa haddii caddayn kale la waayo qariinooyinka iyo astaamaha in mararka qaarkood lagu xisaabtamayo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed amara rajulan nin baa wuxuu faray an yadaca yadahu inuu gacantiisa dhigo cinda alkhaamisati markii la marayay kolka shanaad kolka shanaad kolkii la marayey ayaa nin wuxuu amar ku siiyey inuu gacantiisa dhigo calaa fiihi afka inuu saaro wa qaala wuxuu nebigu yihi innaha muujibatun waa tii naarta waajibinaysa riwaayooyinku way iskabayaanoo waxay kusii lifaaqan yihiin riwaayooyinkana daba socdaa xadiidkii hore ninka markii uu dhaarinayo de waa tii afar bay ahayd afartaa hore marka uu ashhadudaa wado marka shanaad kolkuu soo wado ayuu nebigu nin halkan ku diyaariyey ag jooga ah waa siyaabihii loo loo adkeynayay dhaaf bal inuu qofkan hadduu been sheegayo ka joogsado marka ninkaas layr buu ku shidayaa bay ka dhiganta gacantan afka la saarayo kaa waxaan soo wata afku gacanta saaraya ninkaa halkan taagani sida asxaabiga halkan taagano kolkuu kii marka shanaad soo wada nacdash ayuu afka kaasi gacanta saaraya afka qofkan hadlaya saari maya isagunba afkiisa saaraya waa hebel halkan taagano kii intuu sidaa indhaha ugu biniiniyo ugu eeqo ayuu dabeedna afka gacanta saaraya macnaheedu waa abhin abhin ficila wey waar ka joog wey waar ka joog ayay ka dhiganta marka aad tidhaahdeed afka gacanta saarto waxa weeyaan waar isla yaaboo jooji laga joojin maayo sharcigaan ogolayn laakiin waa nooc ka nixin ah iyo abhin ah iyo ka khajilin hadduu been sheegayo waa inu hakadaa nebiguna markaa wuxuu yihi ninkaasina dee wuu qaybiyo isna afku gacanta saaraya layrkaa casku soo shidaya nebiguna wuxuu yihi innaha muujiba war waa tii naarta waajibinaysa iska hos markaa qofka inaan loo loo sahlin marka dhaarta iyo waxyaabahaas in la yar waaniyo adiga jeer weliba markuu taradud leeyahay uu noqnoqonayo qofka nafsiyaadkiisa dareenkiisa kolka la akriyo le qofka had iyo jeer been sheegaya si unbuu ukayrkayraya ama ha gariiro ama ha nacnacleeyo waxa iskaga daateen wuxunbaa kasii noqdaa marka qofki in aada loo waaniyo waxaa xaqiiqadiisa loo sheego haddii uu qaatil yahay la baraarujiyo hadduu jaahil yahay waxaa natiijadiisa loo sheego sahab hore waasaas cinda alkhaamisa amara rajulan an yadaca yadahu calaa fiihi cinda alkhaamisa calaa fiihi afka hebelow gacanta saar buuri markuu ninkaasi tashanaad ku dhawaaqayo nebiguna inaha muujiba buuri marka halkaa waxaynu ka arkaynaa inaan la garanayn labada kii been sheegaya laakiin sharciga un la marayo qaadiga xilka saaranina uu kaa yahay labadii qofna sidaa ku kala dhaqaaqayaan nataa'ijka waxaa ka mid a horeynu usoo sheegnaye in midna aan xeer ciqaabeed lagu fulinayn kana xadulqadafkii uu ka dhacaya tanna xadusinihii ayaa ka dhacaya siyaabihii loo adkeynayey si kamida buu xadiidkaasi sheegay muqallabaadka waxyaabihii lagu adkeynayay wacan sahl bni sacdin alansaariyi radia allahu canhu fii qisati lmutalaacinayn labadii lacaanka samaynayay qisadoodii waxa uu sheegu ku kordhiyey intan falamaa faraqaa markii ay ka baxeen min talaacunihima licaankoodii kolkay dhammeeyeen labadii qofe isqabay qaala wuxuu yidhi ninkiibaa wuxuu yihi kadabtu calayha yaa rasuula allah been baan ku sheegayba in amsaktuhaa haddaan haysto anigaaba beenaale ahaa in amsaktuhaa haddaan tan sii haystaba fadallaqahaa alaaan saddex buu u dhiibay oo uu furay qabla an ya'murahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu intii aanu farinba muttafaqun calayh marka xadiidkan wuxuu xusuus soo fiiriyey ninkan isaga ahi wuxuu moodayey gabadhani in ay sii joogayso haddii aanu furin wuxuu moodaya haddii licaankani inaanu kala jaraynin caqadkooda ayuu u qaatay dabeedna wuxu uhi anaaba beenaalaaba tan haddaan xaaskakii dhigtaba iga dhagaysta imikaba saddexdiiba iga ta intaasuu dhiibi isu raaxayey kadabtu calayha in amsaktuha haddaan haysto muu moodaynin dee licaanku inuu kala jarayo iska wuxuui tan haddaan sii haysto anaaba beenaalo ah imikaba saddex baa furay nebiguna maabuu farinba calayhi salaatu wasalaam waxaa halkaa laga fahmayaa furiinka inaan looba baahnayn maadaama inuu nebigu farinba ee uu kala kaxeeyeydii hore ee xadiidka hore aynu ku soo marnay ayaa inoogu daliila in furqa ay imanayso labada qof ay kala tegayaan dalikum atafriiqu bayna kulli mutalaacinayn laba qof oo waliba saasay u kala tegayaan laa sabiila laka calayha waddo kuma lihidoo xaas dambe kuma ah fafaraqa baynahumaa wuu kala kaxeeyo kala dhaqaajiya buu inahaaso dhan waxay tusinayaan lacaanku inuu si toosa tilqaa'iya u kala jarayo oo looba baahnayn furiin laakiin ninkan unbaa ismoojiyey waa iska laaqi baa la ydhaha ina alaaq aladi yuqichu zawj almulaacin laa hin laa asara lahu fii dalik cadhadii ka haystay unbuu isu raaciyey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rajula jaءa ilى الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nin baa nebi maxamed u yimi faqaala wuxuu ihi ina mra'atii oridaydu laa taruddu ma waadinayso yadda laamisin mid taabanaya gacantiisa laa taruddu yadda laamis mid kii taabanayaba iska waadin mayso qaala wuxu uhi qaribhaa de iska qurbee qaribhaa iska fogee dee maxaad maleed qaala wuxuu uhi akhaafu waxaan ka cabsanayaa an tatbacahaa nafsii inay naftaydu ka daba dhacdo qaala wuxuu uhi fastamtic bihaa ee haddaa iska hayso rawaahu abu daawud walbazaar warijaalahu iqaasin waakhrajahu الnasaai min wajhin aakhara can ibni cabaasin bilafdi marka hore wuxu uhi daliqhaa dee iska fur buu ihi haddaanay dadka iska waadinayn qaala wuxu uhi laa asbiru canhaa dee miyaan ka samraya waan jeclahay qaala wuxu uhi faamsika de haddaa iska wado maxaan islaamay waaya nebi maxamed baan arkaysa calayhi salaatu wasalaam inuu yahay rasuulkii naxariista badnaa ummadda ogsoonaa dadka inuu wax waliba ka soo baxayo aan la yaabaynin waxyaabo badan inta badan nusuusta waxaad ku arkaysaa marka uu nebigu dadka u yimaadaan ee wax weydiiyaan ama wax kala kulmaan canaantooda iyo hiifitaankooda iyo wixii hore ka dhacay inuu ka daba tago iskuma mashquuliyo nebigu calayhi salaatu wasalaam taa aada isuguma mashquuliyo xataa ka xeer ciqaabeedka alla laftiisa sidaa ma yeeli karaysa iyo sidaa yeela intaasunbuu odhan jiray waayo wadnahay goysaa qofkii oo dareensan waxoo ciqaab maaragtay ku dhacay dembi oo haddana aada loogu sii canaantay canaanta lafteeda ciqaab kala ah sideedaba ciqaabku waxay noqotaa qowl iyo ficil iyo maal macnaha ganaax saddexdaba way noqotaa oo qofka haddii la canaanto ama loo hanjabo ama la huruufo waa nooc ciqaaba marka halkan de haddii aad isweydiisaa tidhaahdo war gabadhan kol hadduu ninkani yidhi waxbaba iska waabin mayso kusoo fidiyey gacanta ka joojin mayso muxuu nebigu ninka maaragtay u odhan waayo iskaga muxuu u yihi hayso marka dambe dee wuu sheegay wixii la gudbanaa waxa la gudbanay waxa weeye haddii aad meel ka shakiday inaad iskaga tagto markan uli iska fog iyo qarriha dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaad ka shakisanta iskaga tag ayuu ka duulayay markaa nebiga wixi aad ka shakido haddaad qofkii cifadiisii iyo dhowrsoonaantiisii ka shakido oo kalsooni aanad qabin dee waa maclo waswaase iskaga tag taasuu ka duulayay markii uu maaragtay lahaa iska haysana ee uhi waa jecel uhi iska haysana dhan kaluu ka eegay oo faaxisho iyo sina uu dee ku sheegay ma jirto sino meeshii de gabadhii lagu hayaa ma jirto marka laba arrimood buu isu miisaamayo dee waan jecelahay u marka jacaylkaa uu jecel yahay wuxuu keeni karaa hadduu furo inuu isaguba ka sinaysto ayaa dhici karta oo waan ma ka hadhi karay markaa isagii oon ka hadhaynin hadduu furo de hadha war mu ka dhammaan waaya oo ka u weyna sii kharibayaaba uu isaga noqdaa mafaasid iyo masaalixaa la isheegaya marka wuxu uhi kollay gabadhani ha iska meelaysnaato oo balka meelaynaya dhowrayaana isagaba ha noqoto xaggaasu ka eegay meel dheer buu ka eegaya kuxisaabtankaadayna ku-xisaabtan baanay leedahay labada qof markay isdoonayaan in runtii aan la kala firdhinin lama kala firdhiyo mar haddii meeshii raqba iyo rabitaan uu jiro waa in la isku muslaxaa intii la kari karayo waaya isagiina waaba laga yaaba kol hadduu dee kiiradani ay hayso oo waxaan uu dareensan yahay inuu iyadii ka waaniyo o uu kala dagaalamo waxaa halkaa ka muuqda oo kale inay kiiradu habboonta qofku ehelkiisa inuu wixii xumaana ee cid kale kaga imanaya inuu ka dhiidhiyo hadday tahay qowl ay dadka kale u dabacsan tahay iyo ficil iyo dad ajaanibo ay ku dhex jirta iyo waxaa dumarkana ilaahay si gaar ula hadla wuxu uhi falaa takbacna bilqowli fayamaca aladii fii qalbihi marad waqulna qawla macruufa hadal yaroo niic ahoo dabacsan weeye markaa qawlkaas qawlkaa liite ee khuduuca leh waa hadalka yada macaanay raggu soo damaaci karayaan ama soo sallaysan karayaan ha iyo maya jawaab laakiin haasaabaha waxaa la idhaahda iyo sheekadaas sidii ninkeedao kale ragga jaanibi ay ula sheekaysanayso taasaa khatartiisa le وعn أbي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقuل نبigoola buu مقلay حيina نزلت آaية متلاaعنayn labadii نacdalsanaya aayadoodu markii ay soo degtay نebigu wuxuu lahaa sidan uu yihi أيuma امرأaة marka intaynan xadيiثka hore dhaafin waxa aynu ka faaidnay xadيiثka hore لcaanka inaan shaki lagu salaynayn sababtu ukeenay akhlaaqiyaadka iyo aadaabiyaadka uu xadiidku ka hadlayo ka sakow xukun ahaan marka la eego masale sharciya licaanka laguma salaynayo waan shakiyey hadduu idhaahdo waan shakiyey iyo laa taruddu yadda laamis iyo qaarun bay ku dhex jirtaa iyo waxbaa sidan ka ah waxa hadduu akriya licaan loo binayn maayo licaanka waan arkayey ayaa lagu salaynaya iyadoo laga sinaysanayaan arkayo taasumaa laga aqbali karaya haddaba aayaddani markii ay soo degto nebigu wuxuu maqlay abi hurayra nebiguu maqlay isagoo nebigu leh ayuma mraatin ayumra'atin gabadh kasta oo adkhalat ku soo darta calaa qawmin qolo man laysa minhum shaksi aan ka mid ahayn ilmo aan ka mid ahayn gabadha qolo ku soo darta ee tidhaahda kanna soo biiriyo reer hebel buu ka mid yahay weyi ile qolay ku daraysaa markay nin raacinaysee falaysat may ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa fii shayin waxba kama aha ilaahay agtiisa wax alla waxay tahay taasi ma jiro ruuxaa dumarkaaye diin iyo akhlaaqtoona ilahay agtiisa male walam yudkilha allahu ljan walam yudkilha allahu ilaahayna ma gelinayo jannatahu ilaahayna jannadiisa gelin maayo wa ayumaa rajulin nin kasta oo jaxada waladahu ilmihiisa diida ilmo uu dhalay diida wa huwa yanduru ilayhi isagoo ilmihiisaa weegaya ama ilmihii oo soo liganoo indhaha soo kala haya dafira ilmo fadhi baradahoo soo ligan dafira ixtajaba allaahu canh ilaahay baa iska xijaaba maalinta qiyaamaha oo idhaahda kaa ma arkayo wa fadaxahu ilaahay wuxuu ku fadeexadeeyaa calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriin ummadihii hore iyo ummadaha dambe oo jooga fagaaro weynahooda ayuu ilaahay ku fadeexadeeyaa waa helo naar weyn rwah abu dad wnasai wbnu maaja wsaxaxahu bnu xibaan wlxadiiu xasan xadiidkano xasan wuxuu tilmaamayaa inay xaaraan tahay gabadhu weled aanu ninku dhalin inay dabageliso oy tidhaahdo uga dari mayse intuu bannaan joogi lahaa kan baa ku lifaaqnaada inay saas tidhahdo waa xaaraan ciqaabkaana way ku mutaysanaysa jannada ilaahayna way ku waayey mustaqbalkeediibu saameeyo xumeeyey iyadii saasaa loo waaniyey ninkiina inuu noqdo mid hinaaso badan oo shaki badan oo ilmihiisii oo uu isagu dhalay uu garanayo inuu ama uu shakiyey inuu ku deerifeeyo taasina waxay keenaysaa tan inuu ilaahayna maalinta qiyaamaha arki waayo isla markaana ilaahay uu fadeexadeeyo dabcan haddii labadan arrimood ay ku dhaceen qofka ilaahay uu istusi waayey maalintaa ile muminiintu ilahay way arkayaan aakhire fadeexadaasina ay ku dhacday khalqigoo dhan oo wada jooga waa inuu ehlu naar yahay marka gabadhuna yay taa samayn ninkuna yuu taa samayn waa shakiyey isagoon xaqiiqaa haynin inuu gabadhii ilmo ay dhashay ku deedifeeyo oo idhaahdo anigu kan maan dhalin kan maan dhalin inuu idhaahdo iyadoo xaaskiisii ay tahay iyadii oo liqaagii iyo kulankii uu jiray iyadii oo wax cad aanu haynin xataa haddii uu maaragtay arkayay liqaa jiray oo ilmaha isagu uu dhalay dee ma deerifayn karayo wa huwa yanduru ilayh wuxuu xadiidku tilmaamayaa isagoo ilmihii eegaya ama ilmuhuba isaga eegaya labadaba loo celin karaa wuxuuna sheegaysaa un isagoo garanaya inu ilmihiisii marka halkaa waxaa ku baxaya waxaa shakiga la yidhaahda yaqiin baa lagu xisaabtamaya xagga sharciga ina alyaqiina laa yuzaalu bishaki qawaacidda waaweyna shareecadda ka mid yaqiinta shaki laguma suuliyo yaqiinun baa lagu soconaya wacan cumara radia allahu canhu qaala cumar wuxuu yihi man aqara biwaladih qofka ilmihiisa qirta darfata caynin ilbiriq hal mar buu ku dhawaaqay waan ogola falaysa lahu umay sugnaanin an yanfiyahu in uu iska anfiyo inuu deedifeeyo iyo inuu diidu idhaahdo ilmahaygii maaha midna xalaal maaha akhrajahu lbayhaqi wahuwa xasanu mawquuf asxaabiguu ku jooga mawquuf ila waxa weeyaan waa qowlu saxaabi xasana darajadiisu wey qaarkoodna waaba daciifiyeenba cumar wuxuu tilmaamayaa halkan inaanay suuragal ahayn qofku kol hadduu qiro nasab nasab kol hadduu soo qiro ha dhowto aniga ma qabo ma odhanayo kol hadduu kolka hore qiro way dhamaato waxaad halkaa ka arkaysaa sideedaba sharcigu wuu u dulqaataa xagga nasabka iyo abtirsiimada inta qofkii meel loo helayo walow kaa ka shakisanna ha ahaadee cidlo la diri maayo oo cidlo lagu sii dayn maayo qofka cidlo lagu sii daayaa waa ka ugu dhibaato badan islaamka gaaladu markay diraasaynayeen siday u jabin lahaayeen dadka muslimiinta ah garacyaday ururin jireen xuruubu saliidiya iyo markay dadka soo weerarayeen tafriiqada ku sameeyeen dadka muslimiinta ah markay doonayeen cid ay ku karbaashaan waxay u owlaadu zina ayay aada u soo ururin jireen oo markaasay tacliintooda soo dhigi oo janaraal ay kasoo dhigi jireen ciidamada hogaaminayo kuwaasoo cuqdadaysan oo cadho qaba oo magacii muslimkana sheeganayay kusoo dayn jireen dadka muslimiinta ah marka had iyo jeer lama ogola in qofkan in la sii daayo saa darteed waa kaa cumarle qofku hadduu hal mar idhaaho waa kaygii berrita ma odhan kara maan dhalin isagaa la qabsanaya la xidhaya sidoo kale haddii masalan gabadh buu nin baa isku dayay gabadhoo wax mehero eg ayuu ku malluuqay meherkaas madaahibtoo dham waa isla waafaqsay inuu baatil yahay marka la ogaado qaadigu wuxuunu leeyahy waraqatu tafriiq buu siinayaa kala dhaqaajiya nin kale iska guursan kartaa laakiin ilmihii halkaa ka dhashay iyo awrkii ka soo baxay halkaa waxaa la idhaahdaa waladu shubha waa walad shubha ku dhashay yantasib waxaa la idhahda qaacida caama waladu shubha yantasib walad kasta oo shubha ku dhasha isagu u abtirsanaya nikaaxii waa baatil laakiin waladka ka soo baxay u abtirsanaya maadaam uu ku dhashay nikaax loo arkayey labada qof ay u arkayeen inuu xun ka jiraan oo sina aanay u bareerin abtirsiimadiisaa loo dadaalaya dadkii dhaxlayaasha ahaa ayaa midi wuxuu leeyahay ilmahan annaga oga odaygii baa dhalay kuwa kalena waxay leeyahin lagama yaabo habarun baa ku lifaaqdee muu dhalin soomaalida markaasi soo baxaan waxay idhahdaan waa nin reer hebelada marka dhaxalku yimaado ayay yidhaahdaan lagama yaabo kan inaga mu ahayn meeshu mu maraya ama xaafaddu iska joogo ama waa loo samafalaya intaa yar xoolaha ay kaga bakaylayaan nasaadiisii u dafiraya markay taas oo kale timaado haddii uu waari xaaisna waa kuwa fuqahadu idhacdo dhaxlayaasha mid kamid a hadduu soo qiro waa liiska lagu qoraya marka waxaa loo dadaalayaa waladkan isaga ah meerayntiisa ayaa loo dadaalaya وعn أbي هurayرaةa رaضي الله عanه أنa رaجuلا qاala ya رasuul اللh nin baa yihi نبi mحamedow ina امرأatkii xaaskaygii waladad waxay dhashay غulaama أswada inan madow ayaa meeshii kasoo daahiray kasoo muuqday inan madow bay dhashay islaanti bal ka waran dee maxaa maan dhalin saasuu dee u wada hadalka qaala markaa nabigu wuxu hi hal laka min ibil geel miyaad leedahay intaanan horta kaaga jawaabin su-aal kale kugu soo celiyay hal laka min ibil war geel ma leedahay qaala nacam haa buu yidhi dee carab geel le baan qaala wuxu uhi famaa alwaanuha bal midabkeeda ka waran midabkeeda bal hadda sheeg qaala wuxuu qaala xumrun waa geel cadcas bu geelaygu cadcasi qaala wuxuu uhi hal fiiha geela miyuu ku jiraa min awraqa mid madowbacad ah madowbacadka ma taqaana waxa weeye madow ayuu awrkaasi u badan yahay ama hashaas laakiin waxaa ku jira dhogor calcad dhogor yaroon badayn oo calcad ayaa ku jira ha macnaha fiihi sawaad walaakin laysa bikhaalis midabkiisu wuxuu u badan yahay madow geelu ma madoobaado mo hal madoobinta badan ma jirte ladaa madoobe waa cadaan iyo madow un dhogortiisu inay isugu jirto a mid madow bacdii ma ku jiraa bui geelaagaa cadcad qaala nacam buui ha wuu ku jira annagaa ku arag qaala wuxu uhi fa anaa dalik oo geelaaga hadduu awdhalyadiisu ahayd cadaan xabaddaa madooday xagee ka timi qaala wuxu uhi lacallahuna sachu cirqu waxaa laga yaabaa xidid hore inuu jiitay awdhalyo hore inuu tabanayo qaala wuxu uhi falacallabnaka waxaa laga yaabaa inankaagana haadaa ee kan ah ee islaamka ku dhashay nazacahu cirqu inuu oday hore raacay way isu tuur weyi maxaynu islaam waa xikmadaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam wa huwa fii riwaayati muslim wa huwa yucarifu ninkani wuxuu u sarbeebayay ama wuxuu usoo gogol dhiganayay usoo faydfaydanayay bian yanfiyahu inuu inanka iska deedifeeyaa buu doonayay markan uu soo watay inan baacaynkanoo soo madoobaado sidana inuu iska anfiyaa buu doonaya wa qaala fii aakhirihi xadiidkaa muslim akhirkiisa waxaa ku jira walam yurakis lahu nebigu umuu ogolaanin fi lintifaa'i minhu inuu iska anfiyo umuu ogolaanin inanku wuu madoow yahay mid afrikaanoo madoow buu noqday annaguna waanu cadnay aniyo islaantuba taa uu ku deedisayn kari waayo ninkaas ilmihiisa marka cirqi cirqigu waxa weeyaan waa hiddo hidaraaca inuu cid uun hidda raacay ayaa laga yaaba ama xagga abtiyaasha ama xagga awowga hooyo ama xagga awowga aabbo cid uun midabkan lahaan jirtay inuu raacaydaa laga yaabaa sidaa had iyo jeer xooluhuba awdalyadeedu ay isu bedbedasho qofkan isaga ahna inuu cid uun hidda raacay baa laga yaaba kolkaa waxaad halkaa ka arkaysaa dee qulaan aswad waabuu madoobaaba dadkiina wuu cadyahay halkaa wixii qariino ah ee aan caddayn astaan waxba lagu lama deedso baalka lacaankaaynu marayna waxa weeye wax cad oo xaqiiqo ah mooyaane ilmahan wax kale laguma deerifayn karo markaad ogaato ilmaha inaanad anugu dhalin oo sinada uu ka soo jeedaa baad deerifaynaysa xataa haddaad ogtahay uurka adigu inaad leedahay oo iyadoo uurle ay sinaysatay oo kaa ka sinaystay uurka aanu ka dhalin ilmaha deerifayn maayo ninkani laakiin wuxuu deerifaynayaa un iyada oo ula lecaansamaya ilmuhu marka uu raacinayo ee uu leeyahay intaas sidaasay samaysay oo waa sino oo anigu run baan sheegaya waladkaana maan dhalin buu raacinaya haddii meesha walad joogo waladka waxaa la anfiyaa un kolkuu ka shakisan yahay marka qariino iyo calaamad baa timid waxba laguma anfiyo waana tii aynu sheegayno alixtiyaau lilansaab abtirsimada in lagu dadaalayo si dadka la isugu xidho oon cid bannaan taagan loo helin taasi baa halkaa muuqanaysa waxaad ka arkaysaa xikmadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ku dhaqmaya qowl allahi tacaala udcu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana sababaha uu dadka ku qancinaya bay ka mid ahayd su-aalun bacdaha su-aal qof su-aal weydiiyey oo isagana uu su-aal u dhiibay waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu ihi war wax walba qofku sadaqu ka helaya xataa fii bubci axadi sadaqa midkiin xaaskiisa markuu u tagana sadaqu ka helaya mid baa su-aalo wuxuu ihi oo isagaaba qofkaasi danaysanaya oo hamadi wadaye siduu dee ajri u heli wuxuu hi bal ka waran siduu ajri u heli nebiga ugu su-aashaasu kusoo celiyey wuxu hi bal waxaad ka warantaa hadduu sinaysto qofku dembi ma loo qori lahaa buu nebigu ku yidhi markaasuu ihi ha dee bal haddaa kana ka warran bu haddii kaa dembi loo qorayo dee kan maxaad ajriga ugu diidaysaa wey marka asaaliibtay ka mid tahay ugu muhiimsan ee qofka lagu qarcin karo in su-aal markuu ku weydiiyo su-aasha labaadeed weydiisa adugu jawaabteeda isagu sheegi karaba su-aal labaad inaad ku celin karto oo keeni karta inuu isagu jawaabo marka jawaabtiisaana waxaa ka soo baxaya qiyaas musaawiya ama qiyaas awlawiya ayaa ka soo baxaya jawaabtuu bixiyo iyo jawaabtii uu sugayey ayaa laysu barbar dhigaya marka waxaa ka soo bixi doonta in ama tiisuba ay sii mudakarsan tahay ama ay la midun tahay marka saasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka in badan su-aalaha ugu celin jiray qariinada iyo calaamadda waa lagu xisaabtamaa laakiin wixii la xidhiidha nasabka laguma xisaabtamayo waxaa halkan aad ka arkaysa icjaaz cilmi fi sunati mudahara mucjizaadka xadiidka ayuu ka mid yahay dariiqadan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cilmiga xadiidka caafimaadkuna sidaasuu ka markhaati kacayaa cilm alwiraasaat wuxuu ka markhaati kacayaa jadabahu cirqun taasi inay jirto oo hidaraacaas inuu jiro oo qofku malaamixiisa iyo muuqaalkiisa iyo ilaa cudurrada uu qaadi karo in wax badani hidaraaca ay ku xidhan yihiin waa arrin cilmiga xadiidkii uu ka markhaati furay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam oo sii sheegayba oo qofku marka uhoreysa khilqigiisa ilaahay uu sameeyaba malaamixiisana urku ku yeelanaya malaamixaasi ayay ka mid yihiin wiraafiyaadkaas wallah subxana wa tacala